wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa degmada gurceel ee gobolka galguduud xarigga uga jartay iskuul wax lagu bari doono carruurta agoonta ee ku nool degmada gurceel iyo deegaanada ku tiirsan munaasabadda xarigga looga jaraya iskuulkaasi waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug guddoomiyaha degmada gurceel bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiin dowladeed iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda hay-adda khadar jaarati ugu horreyn mas-uuliyiin ka socda hay-adda khadar jaarati oo ka soo qayb galay munaasabadda xarigjarka ayaa bulshada ku nool degmada gurceel waxay kula dardaarmeen inay ilaashadaan iskuulka iyagoo sheegay inay ka shaqayn doonaan horumarinta adeegyada bulshada runtii waxaan rabaa inaan ka bilaabo inaan u mahad celiyo wasaaradda waxbarashada uu hogaaminayo wasiir maxamed xaashi dhoore oo runtii lahayd abaabulka taabagelinta iyo hirgelinta mashruucaanba welina faan oo la fari kama qodnaa waxaan diyaar u nahay weli inaan sii garab taagnaano horumarinta adeega bulshada aasaasiga ah haday noqoto waxbarashada caafimaadka biyaha daryeelka caruurta khaasatan agoonta safarku marka waa dheerya hal iskuuloo la dhiso iyo laba iskuuloo la dhiso keliya kuma filna in caruurta intaa la eg waxbarasho helaan waxaan markaa safka hore noogu jirto inaan xoojinno dadaalka wasaaradda waxbarashada oo ah sidii ardayda soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen waxbarasho xaruntaanna waxaa weeye waxa ay xoogga saari doontahay oo ugu badan waxaa waaye dadka agoommaha ah insha allah degmadan iyo deegaanada kaleo galmudugna hay-addu waxaa weeye agoon badan ay waxbarashada ka taakulayday ku hay dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhowre ayaa hay-adda khadar jaarati uga mahad celiyey hirgelinta iskuulka isagoona ka warbixiyey muhiimadda iskuulkaasi u leeyahay degmada gurceel runtan waxay qayb ka qaadanaysaa tayaynta waxbarashada waxay qayb ka qaadanaysaa in ilmo reer galmudug ah reer gurceel ah in ay helaan meel ay wax ku baran karaan meel noloshooda wax ka beddeli karta inay helaan ayay runtii naga saacidaysaa waxaan u mahad celinayaa deeqbixiyaashii ka shaqeeyey naga caawiyey wasaaradda waxbarashada galmudug ka gacan siiyey in xaruntaani ay dhismato